sheekeeyo hooyooyin dhab waa tan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhageysanaysaan dhegeystayaal subax wanaagsan hore suban meel walbaa joogtaan idaacadda star f m ayaa dhageysanaysaan dhegeystayaal waa maalin taarikhda ay ku beegan tahay sagaasha ama sa- taarikh sagaal bisha lay tobnaad ee december sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin khamiis ah waa maalin markaas aad uga barateen arrimaha aan qoyska kaga hadlano barnaamijka saaka waxaana markaasi saaka diiradda ku saari doona kaga hadli doonaa arrimo iminka markaasi soo baxayaan oo sidoo kale eh, horaana u jireen iminkan sidoo kale sii badanayaan waa sida xalka markaasi loogu heli karo waana gabdhaha iyo weliba sodohda barnaamijka ay ku saabsan yihiin saaka barnaamijka waxaa daadiin doonaa dhegeystayaal anigoo ah yuusuf bakat qaybaha dambana dhegeystayaasha fursad igala qayb qaadan doonaan duway baa raalli ka noqdo dhegeystayaal qodobka dooda maxay tahay sababta iyo weliba sodohda iyo gabadha faraha mar weliba ay iskula galaan yaa laga doonaya markaas inay xal wax uu mar wax ku ool ah uu la imaado maxaa la gudban sodohda sidoo kale maxaa la gudban gabadha waxaa baraha bulshada dhegeystayaal qabsadeen gabadha markaasi leh dabcan sodohda waa guriga inay gurigeeda ku ekaataa san ee guriga faraha soo fa- ay s- yacni soo faragelinin waa dabcan wuxuu la jeedaa wiilka gurigiisa dabcan waa muran mad- in badan markaasi soo taagnaa dhegeystayaal haddaba xidhiidhka dhexmara lamaanaha markaasi ugu dambeeya guur had iyo jeer waxaa markaasi ay ku jiraan dadaalo sida markaasi qoys horumar horumar leh ay markaasi ku samaysan lahayeen laba meel oo markaasi ku wada nool yihiin marar qaar ha aatee waxaa markaasi soo kala dhexgalaa ama soo kala dhexgali karaa ama soo kala dhexgali karaa isfahan la-aan iyo isku dhac oo dhanka markaasi ka imaato sodohda waa wiilka hooyadiisii sidoo kale gabadhe laakiin inta badan markaasi ku dhammaada wada hadal wax isku sheegid iyo weliba tanaasul iyo ay- iyo weliba in markaasi meel dhexa markaasi laiskugu yara wa- laiskugu wada imaado amaana ayaa waxaa markaas u dheer in la markaasi la heshiisiyo sodohda taasoo qoyska culays marka qaar ay ku sheegaan inay ku hayso guriga waa sida markaas hablaha qaar ay ku anduconayaan mise gabdhaha qaar ay ku anduconayaan maxay haddaba sababta ay tahay markaas mar waliba faragelin ay u sameeyaan in howlaha guriga dabcan waa gabadha si ay markaas maskaxdeeda u tuujin lahayd oo sidoo kale u dareemi lahayd sida dhibaato markaas aysan loogu keenin ayada hooyadeed haddaba sodohda qaar ay markaas afka ku taagaan mise sidoo kale dhibaato gaarsiiyaan laga yaaba mararka qaar in hooyada mise sodohda ay mar qaar iska qayli badanta mise ay tahay mid markaasi wanaajinayso gurigaasi doonaysa inay wanaajiso sidoo kalena ay tu- ay rabto inay gabadha wax tusaalaysiiso ama tusto laakiin mararka qaar gabdhaha way ka hoos baxdaa oo waxaa markaas laga yaabaa inay caay iyo weliba aflagaado mararka qaar ay u u geystaan soo hooyooyinkooda mise sodohda ha u malayni marka aad hesho ninkii aad raadinaysay noloshaada oo aad markaasi go-aansatay in aad guursato inuu noqdo inuu noqon karo mid ay soo barbaariyeen waalidiin wanaagsan ama waalidiin aad u wanaagsan laakiin ninkaasi waxaa markaasi kusoo tacabeelay sidoo kalena soo goriyey sidoo kale dhibaato fara badan la soo martay hooyo waana dhaca waxaana markaa ba- mararka qaar dhacdaa xitaa in gabadha ayada xitaa nafsadeeda aysan u u qaadan karin in hooyadeeda ayada dhashay in dhibaato kale markaasi gabar kale ay kula imaato xitaa mararka qaar waxaa arkaysaa wiil ayada la dhashay mise hooyadeed meel kale joogto oo so- gabadha dabcan dumaashideed ah ay qaba inay markaasi ay qaar mararka qaar isfahmi waayaan marka qaar waxaa laga yaabaa in intay wicitaan u wacdo mise dhibaato ay u geyso wicitaanka whatsappka mise wicitaan nooc kale ahaato mise in ay wax dhibaato ku sheegto oo ay ku dhahdo hooyaday wiilka dabcan ah, dhibaatada aad hooyaday u geysanayso ma ogtahay wiilka in ayada soo korsatay in ayada dhashay in ayada dhib la soo martay dabadaba taaba aad aragtida fartiina ku taagaysee haddaba adiga sodohdada maad fiirisid sida hooyada markaas uga laxawsanayso u dhibsanayso waa in markaas adigana u dhibsataa hadalka markaasi kaa soo baxayo dhibaatada markaas aad geysanayso balse waa ina markaa marka qaar adiga cashar lagaa bartaa gabadha ah maamul waliba ina maskaxda aad ballaarisa oo oo noqota gabar markaas mas-uuliyad ah oo markaasi mararka qaar xitaa sodohda afka aan kugu soo taagi karin mise aan kugu qaylin karin ay xitaa ay ku dhihi karto waa gabar markaasi wanaagsan waa gabar markaasi caqli leh waa gabar markaasi sheegitaan aan u baahnayn laakiin mararka qaar way ka hoos baxan soo maahan mar haddii aad guursa mar aad guursatay yeelatana markaasi qoys waxaa habboon in markaasi aad adkaysato aqbashana nolosha siday tahay sodohdana sidoo kale waa inaad aqbashaa sodoga waa gooni ilan in badan markaasi qayle kama imaato laakiin sodohda iyo gabdhaha ayaa mararka qaar fooda isdaraan oo ina isfahmin maxaa dhacay oo isku daya in markaas ilaawda oo markaas hawshii waxyaalihii dhan aad markaas qalqalaad dhibaato markaas aad soo so- aan soo aad soo dhexgelinin oo markaasi aad noqotaa gabar ayada isku filan oo noqoto gabar nabadoon ah waa noqon kartaa gabadh noo- nabadoon ah oo markaasi nabadeeda gurigeeda nabadgeliso haddaba waxyaalaha markaasi lais- mararka qaar laisku qabsado yaa mararka qaar soo shacbaxaan oo markaasi banaanada usoo baxaan xitaa mararka qaar ay noqoto in gabadha iyo ninkii wada joogeen isku fahmi waayaan hooyada ilan hooyada waa lagama maaran haddaad ogeen xitaa haddii la dhihi jiray hooyada dabcan wayna dhibsatay hadda waxaa soo baxaysaa ama soo baxayaan waa in markaas hooyada gurigeeda ay joogtaa oosan gurigeeda ay- ay gurigeygana ay imaanin waa shay iminka markaas baraha bulshada dhex taagan ee facebooka aad ku kacsan dhegaystaal kadib waraysi fara badan ay samaysay mid ka mid ah warbaahinada soomaaliyeed oo dood markaasi la dhexgalay hablo soomaaliyeed oo kuwaasoo markaasi la she- ay sheegeen in hooyada amase dohda ay ku fiican tahay gurigeeda balse aysan imaanin gurigeega ay leedahay gabadha waa gabdho fara badan hal ilaba ma ahan haddaba gabdhahaas waxay kaga turjumaan sidoo kalena ay tusaysaa hablo fara badan inay markaasi ay matalayaan ileen hablaha waxay markaas mararka qaar ka hadlaan waxyaalaha markaas caaqib xumada ka taagan bulshada dhexdeeda oo sidoo kale fahmi karaan nolosha halkay sidoo kale u socoto sababta markaas ay gabadha markaas iyaga arrintaas kusoo ba- kusoo bandhigayaan ee sheegtay in faragelin sidoo kale u baahan yihiin in reerkaasi jawi qurux badan iskaga jiro sidoo kalena hadal hadal iyo fara badan uusan soo kala xdhigin haddaba gabadhaas maxay qarinaysaa haddii markaasi sodohda ay markaasi guriga imaato ama gurigeeda imaato mise guriga wiilkeeda ay imaato maxaa dhibaato ka dhacaya maxaa markaas culays imaanaya haddaba maxay qa- gabadha qarinaysaa haddii sodohda gurigaas ay wada joogto mise ay joogto mise waqti ay joogto mise bil ay joogto ama wax um ay joogto haddii gurigeeda ay ka sogto ilaan guriga wiilkeeday joogtaa ilaan gurigii gabadheeda sidoo kale way joogtaa haddii wiilka ayadana dhashay adigana way ku dhashay oo in markaasi raaligelin ah, marka waa ina markaasi aad raalli noqotaa oo u ogolaataa ga- hooyada ama sodohdada in aad markaas mudnaanta kuwaad siiso isku day haddaba waxyaala qaar oo waxaa jira mararka qaar imaadaan oo laakiin gabdhaha aan qaar aan iloobin isku day inaad ilowdo wixii dhacay oo adiga markaasi horaan lagugu soo sameeyey mise hooyada mise sodohda ay kugu samaysay mise marar qaar inkastoo aad muhiim u tahay in sodohda oo ka raaligeliso khaladaadkii badnaa ee ay markaasi ay kaa gashay sida mar ay ku tid ee guriga nadiifi guriga nadiif ma ahan mise waxyaala qaar waxaa laga yaabaa hooyada ama sodohda ay arkayso laakiin adigaa dhibsanayso cuntadaada macaan ma ahan haddaba wax wax sheeg waayo laakiin ma aha mid adiga markaasi lagugu caburinayo mid adiga dhibaato lagugu keenaa ma aha ma asturnid iyo hadallo kale haddii markaasi lagu yidhi dabcan waxaa adiga markaasi kula gudboon inaad dhahdo hooyo waan sameynayaa sodohda waxaa laga doonayaa ayadana in markaas inay gabadha fahanto ay ku dhahdo hooyo si qalbi, si qalbi diiran si wanaagsan inay mararka qaar uu sheegto laakiin adiga hadalladaas markii lagu dhaho waa inaa markaas isku ilowdaa markaas inaad dhaaftaa sidoo kale wixii lagu tilmaamay lagu sheegana waa in markaas la faraa ilaa waa gabar hooyadeeda wax farayse ma gabadha hooyada wuxuu sheegaysa weeye haddii adiga arrintaasi aad la- markii lagu dhaho dabcan waa waa inaad is asturtaa mise cunadaada ma macaano mise gurigaada nadiif ma ahan ha badboodin oo faraha tagtaagin oo maamada indhaha faraha ka gelinne tartiibtu xasilko waxaad ku dhahdaa hooy waan insha allah waxbaan ka bedelayaa waan nadiifinayaa guriga cunto macaana insha allah waa inoo karinayaa anigana waan is asturaya timahayga waan hagaajinayaa waan is hagaajinaya waan sida iswaxna waan iska bedeli doonaa shukran sida quruxda badan aad i iwaaninayso waa suurtagal waa sax oo marka waxaa laga doonayaa hooyo sodohdana waa in markii dambe ay dhahdaa hooyo hadalkii hadda haddii aadan yar dhibsatay ilaan ayada kumay dhan laakiin waxay dareemaysaa ilaan hub- waxaa laga yaabaa in hablo ay leedahay mise gabdho ay leedahay waxay dareemaysaa wixii gabdhaheeda ay dhibsanayaan in gabadhaasi sidoo kale ay dhibsanayso sodohda waxaa sidoo kale fiican inay gabadha noqoto eh, sidoo kale ay mararka qaar ay raaligiy sababtoo ah ha- haddii markaasi ay ku caafinayso ayay in markaasi isla markiiba ahaadaan kuwo markaasi meeshooda wax waliba ku wada duuga halkaasi ku wada gu- eh, kaga gudbo nolol kale markaasi ay sii galaan laakiin ma aha inaad sheekada markaasi sii wato markuu guriga ninkaada imaato marka- marka- ama guri markuu ninkaada imaado waqtiga sariirta mise howsha guriga ama guriga qolka aad gasho inaad markaasi ninka u sheeg sheegto mise aad soo fagfagto wixii hooyada maanta markii wixii sodohda mar- ay ay ku dhahday waa markaas waa laga fiican yahay laakiin waxaa dhahdaa in markaas wanaagga aad ka sheegto noqotona gabar markaasi howl- howlaheeda guriga dhammaystiran si wacan u qabsanayso xog wanaagsan waa in markaas aad ka eegtaa haddii aad markaas dhib a- a- aad dib u fiiriso waxaad arkaysaa ugu yaraan arrimo wanaagsan oo ninkaaga waalidkii sameeyeen sida ay ayaga markaasi u- u- usoo ko- dabcan kuusoo koriyeen ama sidoo kale ninka ay kugu soo koriyeen wanaagga waxyaalaha fara badan ee markaasi adiga uu kugu guursaday waddadaasi oo kale waa inaad markaasi adigana eegtaa fiirisaa haddaba ninkan aad markaas isqurxinayo ninkan markaasi libisan ninkan markaasi eh, qashrafta isku yeelaya qiimaha isku yeelaya ilan hooyaha halkaasi soo gaarsiisay in- in adiga markaasi waa inaad ku qadarisaa ku- sidoo kale ku wanaajisaa ood xitaa mararka qaar aad sodohda ku tiraahdaa wale wiil caaqil ayaa dhashay wale wiil wanaagsan baa dhashay wale wiil karti leh baa dhashay hooyo waad ku mahadsan tahay ilaahayna baa bahad iska leh wiilkan wanaaga badan oo adiga aad soo korisay oo sidoo kale barbaarisan ah oo markaas aniga ilaahay ii calmay waad ku mahadsanta hooyo waa inaad mararka qaar madaxa ka shumisaa gacantana ka shumisaa dareensiisaa hooyada in xitaa wanaag ay soo samaysay oo wiilkaasi ay aad u markaas ugu soo dadaashay ileen xitaa hadduu samaynin waa in markaas adiga dareensiisaa waxa wanaaga ah lagaa doonayo ileen haddaa gabar tahay ma aha markaas inaad caruurcarnimo u- u dhaqmato haddii markaas reer aad soo yeelatay oo aad xitaa cusban tahay xa- xa- xalay lagu soo guursaday waa inaad markaas noqotaa gabar karti leh waa inaad noqotaa gabar furfuran waa inaad noqotaa gabar markaas eh, dhaxalgal ah waa inaad noqotaa gabar markaasi maskaxdeeda furin fur- u furan tahay laakiin ma aha inaad ciyaar ciyaar iyo howlo kale aad u dhaqmato Mm-mm, daa'ima lagaa doonayo haddaba noqo gabar marwe ah haddaba noqo gabar markaas mas-uuliyadda reer ka qaaday haddaba noqo mas-uuliyadda markaa reer ka aa qaaday lagu leeyahay waa tan ninkaada tan xitaa qoyska wiilkiisa ama qoyskaada dhinacyada kala duwan ilaan gabadha waa in muhiim in wax waliba markaas loogu soo tashado haddaba haddii adiga gurigaada lagugu soo tashanayo adigana aad tirahdo ka waran sodohdii ma rabo oo waa inay gurigeeda ku sugnaataa gurigan waa inay salaan oo keliya u imaataa haddayna salaantona noqotona waqtigaasi habeenka ama galabka uusan usii dhicin hadday salaada imaato subaxii ay imaato salaada ay imaato waa inay sii noqotaa sideed saac mise casarkii inta markii la aadamin ay gurigaas iskaga sii carartaa maxaa dhacay intay u cararaysaa waa le waa gurigeeda marka waa wanaag waxaa laga doonaya gabdhaha inay markaasi fiiriyaan dhanka wanaaga dhanka markaasi reerkooda iyo sodohda xitaa hadday markaasi sodohda ka ka- ka gardaran tahay mise sodohda markaasi xitaa ayada iska qayli badan tahay buuq badan tahay ma aha markaas inay u qabato dhegeystayaal haddaba kaalintaada waa ina markaas aad ka ciyaartaa waxaa u waxaa u sii fiican oo aad daristaa sida uu markaas u dhisan yahay qoyskaaga kaalinta aad kaga jirto iyo ninkaaga iyo weliba ninka ninka dabcan sodohda iyo waalidkiisa si daacadna ah markaas aad u xukuntaa waxaa markaasi la joog waxaa loo joog waxaa loo jeedaa inaad xi- inaad markaasi aad xi- inaad naxariisato ogolaato kaalinta sodohda ee markaas ee ninkaaga oo dabcan hooyadiis ay tahay xataa haddii aad aragto iyadoo markaas ninkaaga afka ah, u tirtirayso dabcan waxaa laga yaabaa inay xitaa afka u tirtirayso hooyada guriga sodohda joogto oo laga yaaba intay mara soo qaadato mise waa hooyo wax dhashee inta maradii mise gabasaarka ay qabtay soo qaadato inay wiilkeeda dhididka kaga tirtirtaa laga yaaba mise afka kaga tirtirto adiga ha dhibsanin oo ha dhihin show sododan waxay ii aragtaa mid markaas aniga areeba ah mise araajo ah mise xitaa ninkeeda qabsan karo sababta ah ninkaaga hooyadiis ayaa qaybtaasi waxa ay u aragtaa inay markaas xaq u leedahay marka aad sidaas ku- aad markaas u kala saarto qof kasta kaalinta uu kaga jiro qoyska ayaa waxaa markaas ku fududaynaya in aad markaas aqbasho marka ninkaaga waalidkiisa ayaa dhibaa- dabcan wax walba ku tusi karaa haddii markaas adiga waxyaalo fara badan madax xanuun ay kugu keenaan waa in markaas madax xanu- madax xanuunka aad iska ridaa oo noqotaa gabar kaalinteeda ka soo baxdo gabar mar markaas tixgeliso sida markaana sodohda waa in markaas adigana qiimaysaa oo aad markaas ilaalisaa sharafta iyo weliba cid cisigaaga inaad ku ku ixtiraamto ku qadariso ayaa muhiimka u ah sidoo kalena sodohda waa in markaas sid- sidoo kale aysan ka badbadinin haddaba gabar waa dhashee in mar rabtid gabdha dhibaato markaas loo keensado waxaa arkaysa hablo qaar oo gabdhahooda markay nin kale dhibaato ku keensaan homa- ah, dhibaato ah, dabcan afka furanayaan qaylinayaan maxay reerkaas u faraha ula gashaa maxay sidan dhibaato ugu haystaa xitaa ma aragto ayada wiilkeeda dhibaato gabadha oo eh, dabcan uu qaba ay ku hayso laakiin waxaa usii cad hooyada ka- eh, sodohda kale meesha kale sodohdaasi kale gabadha dhibaato ku hayso ayaa usii cad laakiin teeda tan ayada hayso ma arag- ma aragto mararka qaar waa muhiim in markaasi waxaan laga waantoobo mararka waa muhiim waa qaar in markaasi waxaa samaynayso sodo ahaana aad adiga markaas mar qaar aad u aragto inaysan ku cuntamaynin haddaba gabadha waa ilmo yar waa dabcan waa gabar yar oo markaasi nolosha ku cusub waa gabar markaasi nolosha iminka fahmayso adigana nolosha ku cariirinin fadlan waa inaad markaas tustaa wixii waana ah inaad tustaa wixii saaxiib xitaa isku day inaad noqotaan si markaas nolosha ay mid qurux badan u noqota ee hadow ama mar kale ee markaas ama hadhow aysan kaaga cararin gabadhaasi oo sidoo kale aysan kuu xiisin laakiin ha noqoto noqo sodoh markaas loo soo xiiso so- noqo sodoh markaasi gurigaasi laga jecel yahay noqo sodoh markaasi aan laga maarmi karin sodoh markaasi waqti walba loo xiiso xitaa lala kaftami karo noqo laakiin sodoh laga cararo ha noqonin sodohda waa muhiim sodohda waa shay markaasi la- gabadha markaas looga baahan yahay gabadhana waa in markaas ayadana ay isxilqaantaayo oo afka markaas aysan taagin oo ay qadarisaa haddaba wiilkaasi xariifka ah wiilkaas is- is- dhisaayo wiilka- wiilkaas labisanayo oo ayaa markaas uga soo tacabeeshay dhibaato la soo martay soo korisay heerkaasi soo gaarsiisay adigana markaas waa inaad ku qadarisaa sodohda sodohda haddaba kaalinteeda ka ciyaar haddii markaasi aad aragto xitaa inay xagkeeda sii dhaafayso si qurux badan si degan waa ina markaasi ula fahantaa oo aad sheekada dhinac kale kaga gelisaa waa ina markaasi mawjadda haddii ay adiga ku saaran tahay meel kale waa inaad u weecisaa oo saartaa si ay kaaga jeesato dhegeyste ama gabdhaha ayaa saaka barnaamijka diiradda ku saareen sodohda iyo gabadha oo in badan iminkan qaylo ka taagan xitaa ay leeyihiin ma aha sodohda in guriga ay imaato waa in gurigeeda ay joogto haddaba gurige guriga ay imaanayso waa guriga wiilkeeda ayaa leeyahay inaysan imaanin ma aha gabdhaha waxay leeyihiin gurigayga ma aha dan uguma jirto waxaa dan ugu jirtaa gurigeeda inay halkaada waa gurigeeda inay joogto gurigayga dan ugama jirto ay leedahay maxaa keenay maxaa sababaya haddii horaan lii jiray sodohda way dhib badan yihiin maanta hablihii gurihii ayay soo galeen warkii sagaalka subaxna dhegeystayaal faado malaki ayaa dhegeysan doontaan oo isku soo laaban doona haddii ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal
casriga
waa tahay idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal qadarada dhaahyada iyo sidoo kale warkii sagaalkii subaxnimo ee star f m ayaa weli ka dhageysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan dib ugu soo laaban arrimaha qoyska oo halkan ay khamiis waliba aad ka dhageystaan barnaamijka xadaadiin aan uga hayso bakad dhegeystayaal intaa faahfaahinta qodobada kale aan sii gudagalay dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolaad inaan soo qabto mid ka mid a dadka qaybta barnaamijka ah haddaba safaricom waxay markaasi dooneysaa in ay iska farxiso sidoo kalena ay ka qawsliso dadka ganacsatada ganacsatayaasha ah ama sidoo kale ganacsatada ah iyo weliba kuwa adeega isticmaala beesharana lipana mpesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faaideyso adeega beesharana lipana mpesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ku guuleysanayso dhegeyste gaar ahaan adiga oo ah ganacsadaha isticmaala lipana mpesa iyo pojula beshara halkii mar oo aad isticmaasho beshara lipana mpesa ganacsada waxaa helaysaa haddii markaas lacagta ku- ka sarreyso ama lacagtaada ay tahay konton shilin ama aad ku shubto waxaad markaas helaysaa hal dhibic oo aad kaga qaybgelayso aba- a- abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinada waxaa ka mid ah dhigisa midda maalinlaha midda toddobaadla ah midda billaha iyo sidoo kale abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo lacag ah oo helayaan ilaa iyo labaatan qof oo ganacsadayaal ah iyo toban kun oo lacag ah oo helayaan ilaa iyo labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah waxa ay lix iyo toban mooto bajaaj ay ku guuleysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta billaha waa sideed baabuur oo ah nooca isuzu d max oo gobol weliba uu hal qof markaas ku guuleysanayo qofkaasina adiga ayaa markaas noqon karaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ayaa sideedda baabuur oo ah nooca xamuulka loo yaqaano fusu trucks gobol weliba qof ayaa markaas ku guuleysanaya tusaale ha kasoo qaad waxaad tahay ganacsade ku nool xaafadda islii gaarisa wajeer iyo mandheera waxaad fursad markaas u heli kartaa inaad ku guulaysato baabuurka nooca pickupka loo yaqaano zizu d max baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad u isticmaasho ganacsigaaga inaad sidoo kale badeecadaada ku qaadato inaad markaasi macaamiilka ugu gudubto waxaa la mid ah keliya waxaa markaasi kaaga xiga ganacsada inaad markaas adeegsato lipa empesa business deal iyo pojila beshara oo ah midka markaas loogu talagalay ganacsataha ganacsadaha adeegan ayaa markaasi kuu fududeynaya inaad si wanaagsan u ad- u kaysato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi kugu darmaynin lacagtaada kale ee empesa kugu jirto dad badan oo waxaa jira ganacsato ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas iyaga sida qaaska ay u leeyihiin ganacda- ganacsada maanta ka faa'iideyso adeega beeshara nilipana empesa dhegeystayaal waa fursad markaasi dahabi ah oo fursadda shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ku keenta dhegeystayaal aan soo qabta mid kami- mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halka joogto raba inuu kula noqdo markaana kaa xaqiijiyo in ganacsigaada uu kula kobciyo dhegeyste in ganacsigaada heerkaad doonayso kaa gaarsiyo waxaa kuu sahli kara kuuna fududeyn kara shir- bangiga k c b k c b bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaasi aad ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxuu markaasi leeyahay adeega kala duwan sida maalgelinta xoolaha agbada maalgelinta ganacsiga adeega hagbada masayuutada waxaad kaga faa'iidaysan kartaa dad iskugu imaado maalgashi waxaa lamid ah doonayo tiraduna tahay shan ilaa iyo konton qof waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ay ku bixin karayaan lacagtaasi hadda bulsho- haddawaan bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbada mas-ayuutada adeegan ayaa noqonaya mid ay si wanaagsan uga faa'iidaysan karaan bangiga waxuu markaas leeyahay adeega k c b stal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaasi ka shaqeyn kobaca dhaqaalaha balse hogaamin kara qiimahaaga waxuuna ku siinayaa adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta oo ka faa'iidayso adeegyada k c b tag laanta kugu dhoway bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa waxaa markaasi ka helaysaa adeegyada k c b sal bank dhegeysta waxaa sidoo kale sheegtaa oo u wacdaa ama wacdaa u sheegtaa inuu yahay markaasi ganacsigaada mid waarayo oo la isku haleyn karo sidoo kalena waxaala fara badan mira dhalin karo ganacsigaada haddaba haddii aad markaasi u baahan tahay bangiga waxaa wici karta macluumaad fara badan aan ku siinayaa dhegeystayaal wac lambarkan ama sidoo kale whatsappka ugu dir lambarada kala duwan aan ku yeerin doona dhegeystayaal waa eber toddobo hal hal eber siddeed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber siddeed toddoba eber siddeed toddoba ama boqol laanta kugu dhowo ee bangiga k c b dhegeystayaal maanta waa fursad markaas ay haysato ha iska baldareen dhegeystayaal fursad markaasi aan weli kusoo marin darin dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka dhegeystayaal saaka waxaan barnaamijka diirada ku saarana kaga hadlayna arrimaha ku saabsan dhibaatada iminkan ka taagan qoysaska iyo weliba sodohda iyadoo markaasi ay adag tahay iminka iminkan in lisahmi in markaasi issahmi laayihiin qoysaska qaar haddaba sodohda ayaa markaasi mararka qaar ay sheegeen gabdhaha inay dhibaato kala kulmaan halka gabdhahana ay sidoo kale ay qadarinayn tixgelineen sidoo kalena aan kasoo qaadin waalidiin kuwaas iminkan adeegsanayna hadalla aan wanaagsaneen haddaba haddii markay waxyaalihii faraha badnaan kuusoo sheegay dhegeysta maxaa iminkan adiga tala kula gudboon haddaba waxyaalaha qaar oo gabadha laga doonayo sidoo kalena ninka laga doonayo ayaa markaas u sheegaya dhegeyste haddaba ninka waxaa markaasi la gudboon mar haddii aad si xoogaa isku kacsantihiin ama gabadha ay iskugu kacsan yihiin ama isku kac- isku kacsan yihiin sodohda u sheeg ninkaaga hadalka aad markaas odhan lahayd sodohdaada oo markaas ay dhibsan lahayd mise buuq kale ay sii- sii ba- ay sii bixi lahayd ama soo bixi lahayd waxaa markaas adiga kula gudboon wax waliba dhibaato ah wax waliba culays ah waxyaala markaasi fudfudud ma ahine waxyaalaha markaasi aad ku culculus waxyaala markaasi dhibaata kuu keeni karo mise waxyaalaha markaas aad dhibsanayso waa in markaasi ninkaada aad kala xaajooto oo markaas u sheegtaa oo si markaas uu kaaga maslixiyo maamada mise hooyada mise sodohda haddaba ninka waa sidoo kale asagana inuu qaylo iyo fudeed markaas hooyadiis uusan la gelin waxaa laga doonaya asagana si degan oo caqli ah in markaas u ce- uqa- ugu caqli celiyo hooyadiis mise sodohdiis waa raalli hadaba hooyadiis si markaasi ay qaylada iyo buuqa u yaraato adiga oo rajeynayso inuu markaas hadalkaaga si toos ah markaas u gudbinayo tusaale adiga oo raalli ka ahayn marka aad aragto sodohda oo caruurta markaas u edbinayso si aana markaas kuga- aad ku qanacsaneen waxaa laga yaabaa hooyada marse ee caruurta eeyada u tahay in markaas ay canaananayso ay qaraacayso waryaa kaale ay leedahay gabadhan kaale ee dabada ayaa dabcan ka qaraacayso caruurta mise urur- ama ay qaraacayso waxun ay ku dhufanayso caruurta adigana aad dhibsanayso aad ka celin karin dabcan waa muhiim markaas in adiga faraha kala baxdo caruur iyo hooyo eeyadood ilaan adiga waxaa laga yaabaa berito inuu ti rabbi ay kugu timaado sidaasna aad ku tagto aana ku dhimato dhegeyste laakiin adiga ma aha in markaas aad fududaato waa ogtahay waa hoo- waa dhashay sax laakiin waxaa kaga sii kaaga sii dabcan kaaga sii xanuun badan hooyada dabcan eeyadaasi caruurta dhashay caruurta waa jeceshahay haddaad ogeen haddaad ogeen caruurta cilmaha aad wiilkeeda ah, caruurta way dhashay aad bay u jeceshahay marka adiga tartiib ha degdegin oo waxaa markaas la buuqin ha dhihin caruurta ha iga qaraaceen ha igaga qaylinin taasi adiga cid kuu dirsata ma lahan wixii aad sodohda samayso ha ka fa- ha ka hadal celin wixii aad dhabsanaysona u gudbi ninkaaga ninkaadana si caqli ah markaas hooyadiis ha ugu sheego si eh, ma- ma- maskaxna markaas ha ugu ce- caqli celiyo hooyadiis oo markaasi dhadhexaad markaas ha noqdo nin ugaas ah waa in mararka qaar ninka uu so- gabadha iyo oo dabcan waa gabadha iyo hooyadiis marka ninka qaar waa inuu sidoo kale uu dhexdhigaa nabad sidoo kalena waa in mararka qaar uu xitaa iskaga dhigaa haddii markaas gabadha uu qabo wax u keento inuu iskaga dhigaa oo gabadha xitaa u dhiiba udhaa kac maamada uge hooyo u dhiiba iskagana dhig mid adiga aad u keentay si hadidaasi hadday tahay maro hadday tahay waxay tahay hadday tahay xitaa tusbaxan Eh, wax un u gee maalintaasi gabadhana u adeegso si markaasi sodohda ay raalli u noqoto waxaana markaasi ku- eh, ku qanacsanaanaysaa sodohda haddaba sidoo kale sodohda waxaa laga doonaya mararka qaar inaad banaanka usoo baxdaan adiga hooyada sidoo kalena aad u dhahdo hooyo gabadhan wax tan u gad sidan u gad kadibna adiga gacanta lacagta aad bixiso hooyadana sidoo kale ay qaado ee ku markay guriga tagta ee dhahdo xabiibo alaabtan baan kuusoo iibiyey kaal baan isku fiiri dharkan waxaan isku fiiri kan ma kugu quruxsan yahay kan waa sida ugu qurux badan oo reerka markaas lagu wanaajin karo sadohda iyo gabadhana markaas ay ku wada shaqayn karaan oo sidoo kale saaxiib rafiiq ay ku noqon karaan dhegeyste haddaba adiga iska dhig gabar caqli badan iska dhig gabar markaasi karti leh gabar markaasi fahan leh gabar markaasi karti iyo garasho leh gabar markaasi ixtiraamkeeda wadato gabar sidoo kale samarke- samarkeeda wadato haddii markaasi samar fara badan aad la yeelato wax badan waad ka raynaysaa laakiin haddii fudeed uu ku qaado fudeedkaasi shaydaan ayaa markaasi weheliyaa waxaana laga yaabaa in reerkaada sidaas uu ku burburo reerkana adiga kuma ficno inaad lagu- inuu burburo haddaba haddaba so- haddaba gurigaada haddaba gurigaada sodoha uga tegin gurigaada waa inaad sidoo kale sodohda aad keensataa xitaa adigoo markaas ay kaa maqantaha ma ahan waxaad ila aad- aad- waxaan ma aha aad leedihiin sodohdan guriga ma imaanayso mana ka doonayno ma ahan waa inay xitaa sodohda guriga ay imaataa wax waliba ka wada sheekaysataan wada kaftantaan wada qososhaan wada ciyaartaan xitaa iskugu baahataan haddaad saaxiib noqotaanna hata wiilka hu- markaas adiga qabo afka haduu hadhow kugu soo taago mise qayli waxyaala fara badan aad isla kacdaan hadhow adiga ay markaasi saaxiibta ama dhankaada markaas lagu raacaya oo sodohda waxay noqonaysaa mid adiga markaas ku hiliso ee leedaa war ka tag meesha adiga reer dhaqanaynin gabadh afka ku tagin muslimeede waa gabar caqli badan waa gabar reer dhaqanayse ilaa marka hore adiga kalsoonida ka keensata soo ma ahan waa marka laga doonaya gabdhaha waa inay isxilqaamaan waa inay dhexda xirtaan waa inay noqdaan gabdho markaas tusaale ugu noqdaan gabdhaha kale kuwa markaas iminka jiilka soo kacaya dhegeyste iska daya sheekadan beresheeke beraleydan meelaha ku dhex wadaan ay leedahay- aad leedihiin hooyada maxay guriga sodohda maxay guriga kasoo doonaysaa guriga way soo booqan kartaa markuu arooska yahay iyo sidoo kale markaan umulayo markaan umulayo maxaa laga soo doonaya marka sodohda waa ina markaasi qadarin iyo ixtiraam aad siisaan waxaan aad faraha tagtaagaysaan waxaan aad daaqadaha ka fiirinaysaan iska da- iska joojiya waa inaad markaasi aad g- sodohda markay guriga imaato ama sidoo kale adiga xitaa marar qaar aawacdoo dhahdaa hooyo waan kuu xiisay maana u imaatid maxaa adiga mana nacday xitaa wax qiiro kale waa inaad gelisaa waa inaad qi- ka qiiraysisaa oo dhahda hooyo maxaanu naca adiga anaga suu anaga suu dadkaada ma nihin aad iska daa hooyo sida maa tahay oo waxya- waxyaalahaas inaad gelisaa ra- mararka qaar inaa kicisa ayaa muhiim ah ilaa markay dambe dhahdo waraa aniga cidda haddii ciddan ha isku taliso anigu waan sii waan tegi yuusuf ciddiisaan gaari rabaaye gabadhii baa soo booqan rabaaye malida waa inaa markaasi adiga usii diyaariso hilibkeeda usii garisaa isbuuca labada isbuuc ama bisha ay kula joogto waa in markaasi ay ka aragtaa wanaagaada ixtiraamka xitaa haddaa wanaag lahayn oo ba- shirrey iyo bal- balaayileey aad tahay waa in markaas maalintaas dhulka aad gelisa oo noqota gabar markaasi wanaagsan gabar boqorad ah gabar markaasi ay gabadh ay dhah allah muxuu gabar helay ninkaas ilan adiga ma aha wixii adiga qabtay inaad dadka kalena tusta ma ahan waxaada qarso haddaa rabta ninkaada tus marka waa muhiim inaa gabadha markaas noqoto gabar aad ku dayasho mudan haddaba weji fiican waa inaa yeelataa iyo xiiseyn waa sida haddaan sheegaya weji fiican hadday gabadha yeelato wax walba way u hagaagayaan wax walba way u saqiram- way u saq- way u saqrimanayaan wax walba way u fudanayaan waxaad isku daydaa inaad tus weji fiican oo sodohdaada xataa haddii aad markaad hore isku markaas isku qasbaysid uu u dulqaado oo la samey waxyaaba markaas ay jecel yihiin waxyaala markaas ayaga ay jecel yihiin sodohda waxyaala markaas ay dhibsanayn haddee ay dhibsata aa aragto ay markaas farta ay kugu soo adinayso oo oo oo oo alla waan ka raaligelinaya maamada alla ma alla hooyo raali noqo raali noqo u imow kadibna madaxa ka shumi mise gacanta ka shumi waa muhiim markaas inaad weji fiican adiga la furantaa laakiin ma ah wejig inaad kuduudo sanka iyo indhaha iyo afka inaad hal mar isku keento waa laga qurux badan yahay maamada horteeda waa markaas waxay caad- laga yaabaa inaad maamada xitaa ciil aad tusayso ma laga ma laga yaabo markaas taasi inaad reerkaada aad ku libaanto haddii aad markaas u baahan tahay inaad libaanto reerkaada uu ku- uu markaas noqdo reer wanaagsan reer markaas caruur bar- barakaysan caruur ba- eh, markaas waalidiin dabcan waa caruur barakaysan iyo caruur markaas eh, saalixiin ah caruur markaas akhlaaq wanaagsan haddaad rabto inaad dhasho waa in markaas waalidiinta aad qadarisaa ducana sidoo kale aad qaadataa haddaba wejiga indhaha iyo sanka iyo afka iyo dhagaha isku keenin in markaas aad ka duudo waxyaala markaas adiga suurtagal a ahayn oo xitaa a- u dulqaadan karin xitaa ninka u dulqaadan karin ha sameynin laakiin iska noqoto gabar weji furan xitaa si walba loogu qayliyo xitaa haddaa rabta sariirtaada iskaga oo isku cil laakiin markaa banaanka usoo baxdo iska tus iska dhoolacadee dhoolacadeyntan waa muhiim adigana caafimaadkaada ku jirtaa dhegeyste la shaqee oo markaas la sheekeyso oo su-aalo qaara weydii oo ka codso ina markaas ay kaaga sheekeeyaan marka uu yaraa ninkaaga oo ammaan waa nin fiican dheh waa nin wanaagsan dheh ayadoo hooyada waxay jeceshahay wiilkeeda in la ammaano oo gabadha markaas sodohda u tahay inay u ammaanto markaas isagana uga sheekeen waayadii hore waxaa dheheed nin faraad xun buu ahaa nin dhib badan buu ahaa nin inta ka badhi badan buu ahaa laakiin aniga baa celcelin jiro markii dambena nin weyn buu noqdo nin khut- khurub- nin khatar buu noqdo maasha allah waxaalahaase markaasi jecel yihiin hooyooyinka sodohda laakiin haddaad sariirta ka gasho oo qolka fadhiga ka markay maamada fadhiga sodohda fadhiga ay soo fariisato adigana jikada iska sii gasho markay jikada doqda sodohda ay soo gasho aad soo dabamarto qolkaada iska gasho oo maanta docdum aad ka fiirinayso si waxaan iskorisaa dohda sodohda hadda maanta si yacni waxaanaha maarata iskoriska ama si idaha iskoriska ah waxay iska eegayaan markii jikada laga baxo iyo waxyaalahaas laga baxo inay jikada dadka u dabamaraan marka haddii maanta ood iska eegeyso si waxaad iskorisa duqdim ay soo baxdo geesum aad ka fiirinayso maanta ood aad isqarqarinayso waxaa taasi adigu sumcadaada wax bay u dhimaysaa mana kuu ficno waana shay muhiim ah in gabadha iyo sodohdan si wada shaqayn ah warwalba ay u wada shaqeeyaan ka faa'iidayso intay kula joogto waxyaalo fara badan ayaa kaga baran kartaa dhegeyste waana muhiim inaad markaas adiga saaxiib dhow aad la noqoto sodohdaada marka haddana khilaaf oo nin soo kala dhex galo adiga tartiib waa inaad samartaa abuuqin waa inaad dadaashaa oo aad samaysaa wada sheekaysi wada xaajood xitaa marka qaar aa dhahdaa ani maanta adigu qaylis waan kuu hanaaqsanaya yacni adiga xitaa adigoo la kaftamayso marka dambe intay ku yeerto kaal hooyo kodhi kaal macaani waa dee wax inaad qabsato un baan rabaaye gabadha in baa tahay waa shay muhiim ah marka waa muhiim dhegeystayaal in markaasi sodohda iyo gabadha ay wada shaqayn xoogan ay ka sameeyaan ama ay wada sameeyaan dhegeystayaal marka waa in wada shaqaynta sodohda iyo gabadha ay sameeyaan haddaba yeelo naxariis haddii guurkiina uu fikir badan markaas ku hayo ninkaaga waalidkiisa ama waxyaalo fara badan uu kuga hayo waxaa laga doonaya gabadha in markaas ay dadaasho oo aad markaasi eh, soo dhaweys eh, soo dhaweysaan oo markaasi sheeko fara badan yeelataan oo si naxariis lah oo meela- meelo fara badan taabanayaan ah, inaad markaas adiga samayso oo naxariis fara badan aad yeelato oo aad markaas u- u- markaas u samarto wax waliba kugu imaado ilaan ka fogaata dhibaato iyo xoogana kaga imaata ilaa markii dambe hooyada ama sodohda ee markaas adiga kaa fahanto dhegeysto jeceel tus marka aad tusto jeceel oo naxariis leh aad ul markaas ula dhaqanto ninkaaga waalidkiisa ayaa waqti dheer kadib waxa aad dareemi doontaa in deganaanshuhu iyo naxariis galgaceel muxaba iyo markaa kaa- markaa dareemi doontaa waxaad dhihi doontaa talow tan intay igaga imaatay barakadan intay igaga imaatay ilaan waxaa samaysay gabar waxaa noqonaysaa isku qabanayso reerkiisii reerkeedii iyo reerka ayada ee leedahay markaas ninkeeda kan waalidkiisa iyo kan waalidkeedaba gabar markaa waxay noqonaysaa furfuran gabar waxay noqonaysaa laamo kala duwan yeelatay gabar markaas yacni kudayasho mudan gabar markaas sumcad u keentay qoyskeeda reerkeeda waa inay markaas noqotaan waa in markaas sumcad wanaagsan aad usoo jeedisaa qoyska adiga kasoo jeedo iyo weliba sumcadaada iyo weliba magacaaga iyo weliba dadnimadaada waa in markaas aad ka dhaydhiisaa noqotaa gabar markaas xikmadaysan gabar caqli ah gabar dhammaystiran inay noqotaa waalidiinta naxariistus waa sodohda sodohda sodohda iyo sodoga waa inaad adiga markaas u naxariis noqotaa markaad tusto waxaad noqonaysaa gabar markaasi xitaa meel walba looga baahan yahay loo soo xiisaayo la jecel yahay ammaan mudan waxaasoo dhan baa helaysaa marka aad dhinaca jeceelka la timaado wax dhib ahi kama soo gaarayaan laakiin waxaa dhib kaa soo gaaraysaa marka aad ku dhaqmi aad u- u- ula dhaqmi weyso si naxariis darri ah oo laga yaabaa in xitaa ay ku nacaan oo lagu imaan waayo lagu soo booqan waayo daryeel xumo aad ku dhimato waana muhiim in sodohda ininkan aad wada saaxiib aadan la noqoto si heer sare aad wada gaartaan xitaa mararka qaar haddii sodohda ay kugu soo hagto adigoo gurigaada joogto waa in la- lacalla mararka qaar ina laga yaaba ciid mas- maalin farxadeed waa muhiim inaad hal wad- wa- hal dhar wada xirataan oo sidoo kalena wada shaqaysaan adiga iyo caruurtaada iyo sidoo kale adigii hal dhar wada xirataan qoys qurux badan noqotaan goor- qoys khatar noqotaan saaxiib aad la noqoto hooyada waa shay muhiim ah maxaa ku diida inaad saaxiib markaas la noqoto ka jooji sheekada faratagtaaga ah oo maamadooyinka ay ku wadaan iyo hadallada docda aad kaga tuuraysaan iyo aad dhibsanaysaan waa inaad joojisaan wiilkaas dhexda xiran wiilkaasi quruxsan ay sheegayso anaa haystaa leedahay waan ku faanaan leedahay waa gacalyaheeda allah igama qaadaa ku hayso hooya dhashay la soco idaacadda staar fm codka gobolka waqooyi bare degeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba maxaa markaas iminkan khilaafada ama khilaafka markaas qoysaska ee dhanka sodohda iyo gabadha maxay usoo badanayaan sidoo kale iminkan eh, haddii markaas dhihi jira ma jecli sodohda iminkan hawsha way isbedeshay oo qaar ayaa markaas la soo baxayaan oo waxay leeyihiin sodohda gurigeega ma imaanayso waa inay gurigeeda ku ekaataa maxay dhibaatada iminkan halkaas gaarsiisay in ay kala fogaanshuhu sodohda iyo gabadha inay halkaas ay gaaraan qadka telefoonka ugu hore star f m soo dhow walaal magacaaga halo star f m
Lama Musa jooga Mauro Bohay, walbaha intay ka- intay ka tirsan tahay
waa ka dhisan sara Madaradis, ya
Madarakaw, soo dhow muuse
anu caddiilahay mm
haweenkiina gudbaha u dadaalaan ya
haweenkiina gudbaha u dadaalaan waryaa muuse subax ma hadalniyo dhegeystaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga waa koxmaa dhegeystahaasi qadka ka baxay xigaha kalean siinayaa isagana markaas doonaya barnaamijka inuu ka qayb qaato bal qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo star f m halo star f m soo dhow walaal magacaaga waatay goor dhegeysa wareysa ee maqli doontaan ee dhanka safaricom dhegeysa ee ku saabsan barnaamijka Een, hadduu eebaha raalli ka noqdo ee foundation academy iskuulka ayaad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa laga qofka laga doonayo siduu qofka uu applicationka usoo dirsan karo laakiin hal dhegeystaan sina intaan qadka telefoonka aanu wicitaanka soo gelin dhegeystayaal ee safaricom sarkaalka ka socdo walaal magacaaga waan ku salaamay wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu barqa wanaagsan yuusuf bakadow waa isaaq oo mabasa kasoo wacay akhiyow isaaq maxaan kugu daraa isaaq cabdulaahi wey isaaq cabdulaahi halkee joogtaa mabasa mabasa akhiyow saaxiib soo dhow Cabdu- isaaq cabdulaahi waa dhow waa dhow waa maasha allah barnaamijka isaaki waxaa waaye aad buu waxaa waaye u xiisa leeyahay ma garatay aad iyo aad markaasoo horta waxaa waaye kuwa qaar hadda waxaa waaye waa mataqaanaa markaad aad jacaylka isla wadiin waxaa waaye waxaa ku yihi horta hooyadaa may noo sheeko dhihi weydid haye ma garatay mhm kuwa qaar hooyada noloshada bay waxaa waaye bay diyaar u ahayn ma garatay sax
marka waxaan dhihi lahaa kolleyto gabdhaha waxaa waaye ducada hooyada hooyadeyni waxaa waaye ninkan waxaa waaye waa hooyadaa labaadba ma garatay aad iyo aad marka waa inay waxaa waaye u dulqaataan ay ducada ka qaataan oo waxaa waaye markay ay so- guriga ay kusoo hi- hirato waxaa waaye ee, raaxo iyo waxaa dareento waxaa waaye waxaan culeys iyo waxaas aysan dareemeyn markaas aad iyo aad sidii aad sheegaysa waxaan isku soo kor intaad jika dhex fadhiisto waxaa waaye haddana kasoo fiirinaysa haye
taas waa laga fiican yahay maxaa yeelay qof oo bil-aadan lagu tilmaamayo sida waxaan isku risay waa arrintaa waa arrin aad falxun waa ma garatay sax markaan waxaan dhihi lahaa gabdhaha waxaa waaye hay xilqaamado mhm ninka waxaa waaye aad saas macaanow malabo sokorow alleen waxaa waaye hooyaa soo dhashay xaar kasoo noqday maamka usoo xirtay marka waxaa waaye hadda hadduu adarto asagoo waxaa waaye isku toosan aad baad mahadsan tahay cabdi isaaq ugu hooyaa kasoo dib- kasoo gadaa ka barta ka jirtee mhm hay marka haasoo fadhil akhiyo shukran aad baad mahadsantahay isaaq ayuu ahaa dhegeystahaasi cabdulaahi dhankaasi maase iga soo wacay dhegeystahaasi weli barnaamijka idaacadda star f m oo codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal mpesa foundation academy iyo wareysiga daaygoorno maqli doontaan hadduu eebaha raalli ka noqda dhegeystayaal iyo sidoo kale een, sarkaal ka socda shirkadda isgaarsiinta ee safaricom oo heer fara badan aad ka ogaan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqda dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka ayaa dhegeysanaysaan weliba mpesa foundation academy waxaana qadka markaasi si telefoonka ugu jira cecilia ndungu oo markaasi sarkaal ka socta shirkadda isgaarsiinta ee safaricom kwanza tunakaribisha eh, cecilia ndungu karibu na tufahamishe kuhusu eh, d- eh, ka- dini the the foundation the mpesa foundation academy samahani karibu
Asante sana kwa majina, naitwa Cecilia Ndomo.
Mhm, Nafanya kazi kwa shule inaitwa M-Pesa Foundation Academy.
mhm, Uh, it is a school that uh, uh, admits students between age of 13 to age of 15.
mhm, Iko Thika.
mhm.
Asante sana.
So what's the, the criteria academy used to evaluate the applicants,
Mm, the applications? I mean.
for, for, for us for us to admit a student, Mhm.
uh, automatically the student must be aged between 13 and 15 Mhm, na ni lazima akuwe amefanya KCPE mhm, exam like for example in, in this case Mhm.
KCPE mhm, exam ya 2022 mhm, so ni lazima akuwe amefanya hiyo mwaka mhm.
alafu akuwe wa miaka kumi na tatu mpaka kumi na tano lakini we normally have special cases whereby we, we check and, and we realize that maybe this student was disadvantaged Mhm.
maybe amekuwa huko mashambani amekuwa shule za i- if someone is- was maybe disabled and maybe took a long time Mhm.
before getting to school we, we normally consider that but strictly we talk about 13 to 15 years Mm.
yes So ni nani eh, mwombaji eh, aliyefaulu kwanza?
M- mwenye am- a- a- aki- mwenye amefaulu Mhm.
mwenye Success- successful amefaulu at- first at- ni ehe.
mtu mwenye amefanya KCP Aha, that year aha, alafu sasa hiyo miaka aha.
then from there we, we have a criterion ni lazima ukuwe umeapply Eh, you, you must apply for the application form mhm, then after that you fill in details Mhm.
it is a detailed booklet Mhm.
whereby students fill in mhm, alafu wa- wakijaza sasa after that kuna wanarudisha shule mm, kutoka kurudisha shule mm, zinasomwa na external people mhm, then after kusomwa na external people sisi wenyewe kama walimu mm, tunazichukua mm-hmm. tunasoma mhm, na tunasema this is person who is needy so we admit needy students Oh.
we do not admit those students who are not needy mhm.
and uh, again we also admit on uh, talent based So Ndungu Mombi, je, ni Mombi ni mdomo au ni maandishi? Kuandika ama?
yes The applicant the application verbal or written?
it, it, it is normally written Mm, we, we, we- we have a written form whereby students apply mhm, so for example the deadline for this year ni lazima mwanafunzi akuwe ameapply Mhm.
and where do we get the application forms we get applications form from safaricom shop mhm, na tuna encourage saizi waende kwa online mtandao eh, we, we normally have a website that is www.mpesafoundationacademy.ac.ke yani ni, ni, yani ni, ni, ni, ni, yani wana, ni pale unaweza pata hiyo fomu
uh, form utapata kwa safaricom shop oh, kila ma- kila mahali kila mahali mm.
kenya yote utapata kwa safaricom shop Mhm.
and unaweza ipata tu kwenye huko ukiingia tu kwa cyber Mhm.
alafu ulogin online Mhm.
you, you, you do uh, www.mpesafoundationacademy.ac.ke Mhm. Mhm.
utapata hiyo form Mm.
idownloadiwe Mhm.
then from there achukue hard copy Mhm.
aende nayo nyumbani Mhm.
ajijazie yeye mwenyewe Mm.
that is the student must fill in that form alone then there are so many things that we need we also need a proof of a birth certificate Mhm.
na kama mtoto me, pengine wazazi wameaga Mhm.
we also need death certificate attached to Mm.
we also need the copy of IDs Mhm.
ya wazazi kuonyeshana Mhm.
huyu ndio mzazi wake if the, the, the parents are still alive Mhm.
and what we normally do we check the handwriting so much Mhm.
so the handwriting must be from the student ni Okay.
lazima mwanafunzi mwenyewe ndio ataandika Mhm.
kila kitu kwa hiyo form Mm.
yes So so wanafunzi na mwalimu uh, wanaweza tuma wapi hiyo maombi?
Wa- wanaweza tuma ma- maombi wapi Wanaweza tuma wapi sasa maombi?
kutuma samahani kutuma the, the form Yeah.
okay form anaweza rudisha tu kwa safaricom shop Mhm.
na still anaweza nini anaweza ichukua mm-hmm. aiscan mm-hmm. na atume kwa email Mhm.
email ni admissions Mhm.
at mpesa foundation academy Mhm.
ac Mhm.
ke Mm.
na tena anaweza chukua Mhm.
aweke kwa post office Aha, na anatumia PO box number aha, 79 mhm, 54 mhm, alafu sasa kodi ya thika which is dash 01 mhm, 000 mhm, atumefika mhm.
so kuna namna tatu anaweza fanya Mm.
tumesema drop off at any safaricom retail shop Mhm, number two can send via mhm, post office mhm, and the postal address is Mhm.
79 Mhm.
54 Mhm.
dash 01 and then a thou- uh, 000 mhm.
still can take that, scan the document, and send via email, which is admissions at mpesa foundation academy dot ac dot ke so wanawezajuaje wa- sasa wanawezajuaje wa- wamezua- wanawezajuaje kama uh, wame- wamechukuliwa
kujua wamechukuliwa automatically we normally call them Mhm.
but, but, but, but before even we call them we have a very rigorous uh, process Mhm, ya kuwachukua first of all nilikwambia pale mbele mhm, that akituma hii form mhm, ifike shule kama sahizi tutafunga first, uh, 31st december mhm, zitachukuliwa mhm, watu wenye wametoka na huko nje mhm, wakuja wazisome Mhm.
kuanalyze mhm.
ili ajue huyu mtoto is this student deserving Mhm.
ni yeye alijiandikia hii form Mhm.
ako na zile documents zote tumesema attach Mhm.
if yes Mhm.
huyo mtu anaandika yes proceed Mhm.
so proceed to what proceed to us teachers Mhm.
and the whole staff Mhm.
reading Mhm.
so tunachukua hizo forms Mhm, sisi wenyewe tunasoma Mhm.
na tunasema ukweli mhm, so watu wawili wanasoma tunachukua hii form Mhm.
watu wawili wanasoma tunasema ukweli anafaa kuchukuliwa so so on top of that Aha, form aha.
tunaandika yes Mhm.
if not mtu mmoja aandike yes and mtu- mtu mwingine aandike no Mhm.
tunapatia mtu wa tatu Oh, tukipatia mtu wa tatu yeye ndio an- ana neutralize anasema i think this person is deserving so unaona sasa staff wamesoma mhm, provided staff wamesoma sasa tunaenda wapi tunaanza sasa kwenda home visit mhm, zinakaguliwa tena mhm, na watoto wanashortlistiwa na bef- before sasa tuende home visit tuna make sure tumeenda kuona watoto and what do we do we call the students mhm, and we call the parents Mhm.
so that they can meet us at a specific hotel we do the interviews they normally do the oral interviews mhm, and they normally write mhm, and they give us direction to their homes mhm, so kutoka hapo sisi wenye tunafanyishana interview mhm.
tunasema sasa hawa ndio tutachukua Oh, we shortlist again and we visit their homes and how do we visit their homes when we are doing the interview we normally tell them draw for us a map directing us to your place so we never call to say that we are coming home Mm.
why do we do that Mhm.
we normally do that so that we can go there when they don't expect us and we find so that we can really find whether the student is needy or not mhm, so we, we normally go there, and then now after going there, we visit the home, and there are normally some things that we check and we identify that it's true this student is needy.
mhm, So we go back, shortlist them, and after shortlisting them again, now we wait for the exam, for the main exam to, to be out.
mhm, Then there is another shortlisting mhm.
after the exam.
Okay, thank you.
Yeah.
So ulisema you are focusing pekee wale ambao needy. Sasa wak- wale wakim, waki, wakimbizi wale, uh, na pia wale wa ulemavu wanaweza wanaweza pata fursa.
Sana sana. Wa- Watu na focus bado na talent.
Mhm, tu- tukisema talent Mhm.
kama mtoto amekimbia mhm, huko primary school Mhm.
akona certificate Mhm.
we consider that mhm, kama mtoto ni footballer mhm, na akona certificate ya kuonyesha ni ukweli mhm, ni footballer mhm, tuna consider that Mhm.
if someone is a swimmer if a student is a very good swimmer mhm.
if a student is in drama and performs so well Mhm.
so we normally also base our uh, our success criteria by picking those students Mhm.
who are also uh, disabled mhm.
and uh, still you have a talent and now when it comes to neediness so we don't only consider the neediness alone Mm.
kama mtoto ako na kipawa Mhm.
a very good talent and we can note and we can tell Mm, uh, au- automatically atachukuliwa mm.
mm.
So kuna udhamini wote unazashurutisha?
kuna Udhamini wote?
udhamini Mm-hmm.
pardon I mean, what does the sponsorship entails?
Oh, okay. The, the sponsorship entails everything.
Mhm.
When these students come into M-Pesa, Mm-hmm.
they are normally given everything, including the uniform, including um, the stationaries, wanalipiwa school fees, kila kitu wanafanyiwa.
Mm.
Kitu yenye tu hawafanyiwi Mm-hmm.
ni fair.
Mm-hmm.
Mzazi ataprovide mtoto wake fair, Mm-hmm.
amlete Mhm.
tumchukue Nairobi Mhm.
ama tumchukue hapa Thika Mhm.
alafu after that sasa anaingia shule tena wakienda nyumbani mzazi tena atume fare ya kumrudisha tunawapeleka Nairobi na wengine tunawapeleka Thika Mhm.
alafu kutoka sasa hapo wanajilipia fare sponsorship is fully covered everything is fully covered including uniform Mhm.
shoes na kila kitu Mm-hmm.
yeah.
So hii mombi itaendelea hadi silini na mnaendelea kila mwaka.
yes ni kila mwaka Mm-hmm.
Yes.
Na- Kila mwaka ni lazima tuchukue watoto kwa sababu kila mwaka ni lazima tuchukue watoto Mhm.
wenye wanaingia afresh.
Na deadline li?
Deadline is 31st. 31st December Mm-hmm. This year.
this year. Yes.
Mm-hmm.
Yeah.
Oh, so ushauri wote unaweza pata wale wa Nordistan ambao wanas- wanazo- wana- wanakupata saa hii.
Naweza waambia wachukue hizo forms Mhm, wa apply.
mhm, Sisi tunachukua Kenya mzima mhm.
na kama sasa huja apply Mm.
huwezi pata.
Oh, Huwezi pata scholarship kama huja apply. Hata kama wewe ni mtoto mzuri, hata kama wewe uko na talent, huwezi pata hiyo scholarship.
Mm.
So what I can tell parents mm, and anyone who is listening to me, please Mm.
make sure you go to Safaricom shop, mhm, pick the forms, Mhm.
or if not Safaricom shop, Mhm.
go to any cyber, mhm, Google mhm, our website that is www.mpesa it's, uh, Mhm.
www.empesafoundationacademy.ac.ke.
mm, Udownload your form, mm.
mpeleke ijazwe, Mhm.
ijazwe na mwanafunzi na tafadhali Mm.
if I can just beg, do not fill in this form for the student.
Okay.
Mtu akijaza automatically tunamdisqualify from the beginning.
So wanafunzi, Alafu a- attach all the Mm.
requirements.
so wanafu- mwanafunzi ajijazie binafsi.
Mwanafunzi yeye mwenyewe ndio atajijazia.
Okay.
Yes.
Asante ndugu. And karibu yako nani ana who's the next to you? Naweza ongea naye kidogo.
Yes, niko na mwanafunzi hapa Mhm.
na ningetaka awaelezee na lugha yenyu.
Mm.
At hebu- least aambie watu Mhm.
kenye watafanya and Aya.
how she has benefited.
Thank you. Hebu mpe mpe simu. Tuongee.
I- I'm, I'm with Hibak. She will introduce herself.
Yeah, thank you.
Oh, okay.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hiba kusoo dhow see tahay?
Ojaanya, wandowya.
Haye, eh, iskuulkan eh, bal ka waran eh, M-Pesa Foundation Aca- Academy.
Ah, waa iskuul aad u fiican aan dhihi karaa.
Aha.
Um, Alafu wax kastoo ana kaa bixin adi hooyada ama aabbaha wazazi maxay kuu soo diraan lacagta cid ku aadi lahayd Haye.
telefoonka cuntada meela seexan wixii dhan iskuulka hataa markaa bogto iskuulka after four years Mhm.
wixii ku ay kaasii bixinaano university meel maku- taxda maku dhaafayaan Marka wax walba ay kuu qabanayaan.
wax kabastay ku qabanaan Marka dadka qaar waxa- waxaan u sheegi lahayd eh, hibaaqay inay iskuulka soo codsadaan. Maxaa dhihi lahayd?
maxaan dhihi lahaa foomka raadsada safaricom shop ee laga helaa Aha.
aa imaada wax Ah.
kale Adiga marka iskuulkan aad gashay soo maahan.
ha ha Fursad baad u heshay.
ha Foomamkii baa buuxisay.
ehe Kadibna waa ku guulaysatay.
ha interviewna lagu yeeray almond hotel Aha. Gaarisa.
maalintan aha Haye.
Garissa.
Sax. Almur.
Maalin- Aha. Ii wad.
maalintana interview ku jirnay Mhm.
bas cidda imaadeen hooyayey la hadleen Aha.
saasaana lagu qaatay Marka adiga guulaystaa noqota marka iskuulka aad heshay.
Mhm.
Waxbarashiisa ka waran hibaaqay.
Am, au- zaaid u fiican yahay alaf hata k c c curriculumka waa laga soo tagay Aha.
maxaa la subina midko ib la dhahayo international baccalaureate oo program eh, related Mhm.
so ki ki Kenya waa dhaafteen kuwa caalamka la- la- yaa la jaan qaadaysiin miya ha Okay.
ah, kan k c c taamkana u dambeeya sida this year's the last year Yeah. That's it.
oo taamkan hadda kuwa subinaan maaj ma aragtay aha kuwaasaa u dambeeyaan inta kale maxaa waay ib okay waa marka waxaa leedaha waa iskuul casri ah, wax badan baa ka faa'iiday soo maha adiga inta ku jirtay walaa wax fiican waaye wax badanaa laga faa'iday haye maxaa ka daran diinta muslimiinta waa la respect garayni oo waa la waa la tixgelin miya ha zaid haye ah marka adiga gabdhaha een, s- kuma qalayaan oo aad codsanaynin maxaa waalidiinta dhihi lahayd maxaan dhihi lahaa haddaa foomka u hesha gabadha Mhm.
arabta inay wax si fiican u akhrisato Aha.
ujaazay ala fata xijaabka waa la siini masxafaa lagu siini Waa.
taliya ku tukan leedaa lagu siini sax Mm.
aad baad umahadsan tahay baaqayim dadaal eh Ayadaa. ha si dadaal eh wakaadhe haya insha allah haye Een, ndugu nimeshukuru Oh, okay okay haya asante sana karibu sana haya okay idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha waxaad maqlayseen shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo liverpool mpesa foundation academy schoolkaasi iyo sidii uh, ardayda iminka fasalka sideeda ku jiraan sidii waalidiinta foomka ay ugu soo qaadaneen uguna buuxin lahayn qaybna ay kaga noqon lahayn dhegeyso laan ka raaligina dhegeystayaasha dibdhocaasi xoogan ee, markaas warar- wareysiga uu naga soo kala dhexgalay iyo weliba dhegeystayaasha inkastoo ay markaasi xiise ay u qabeen arrintan saaka ah, miiska noo sarin inaan ka wada doonno waan ka raaligina dhegeyso balse waan isku soo laaban doonaa hadduu ee bahraale ka noqdo ha iga dheeraan ha iga fogaan hana iga cajisin warkii ay wada dhegeysan doonaa ee tobanka barqanimo kadibna waan isku soo laaban doonaa hadduu ee bahraale ka noqdo dhegeystayaal halkaas aan kasii ambaqaadi doonaa xitaa markaan soo noqdo wax kale faraha ma la geli doon mise faraha ma la geli dooni laakiin anigii dhegeystayaasha hadduu ee bahraale ka noqdo iyo barnaamijka
waxaan
waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysan gabagabadii barnaamijkan soo gaara dhegeystayaal idaacadda haddaba arrimaha qoyska saaka diirada ku saaran kaga hadlayna arrimaha qod- ku saabsan sodohda iyo dhibaatada markaasi qoysaska qaar ka dhex taagan hooyada waa sodohda iyo weliba gabadheeda haddaba maxaa keena arrintan maxaana sababaya qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantii barqa wanaagsan dhegeysa warqadka barnaamij ku jira furasada siinaba lasoo dhow magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam magacaaga
arbibakada waqtilaane walaal magacaaga ii sheeg
axmed cali qoro salaamo buur tawfiiq waa ma garan axmed cali haye
waa aad baan nadawey waa ku salaamaya mhm kaa qaada
marka nin wasaaisha meesha taalla oo aad baa u jirtaa Mm,
waa in laga hadlo waa wanaagsan tahay waa hadda waa ay taagan tahay ma garan haye
markan inta badan aan waxaan ku eedeynaa ra- ee, gabdhaha inay dhibaan sodoxda waxaan ku eedeynaa ragga ma garan waxaad u wadanaysaa ragga maxay maxay qabaan ragga
ragga muuqda ee gabadhan iyada iyada ra- ga- gabadhan eh, ninka guursaday iyadoo labaatan jir ah u imaada muuqda is guursade Ay, kadibna
marka eh, inta badan gabdhaha la dhinaca maraan markii oo bedelkii hooyadiisa aad maarag sida balse aad fiirin lahay naanta aad la dhinaca maraa ma gala
haye
marka eh, dhibka marka waxaa keena haddii marka naanta xaggeeda laga soo galo ninka xaggiisa laga soo galo maamada mhm
ee hataa waa maanta siday si fiican ay u qabsan maamada ma garan
sidee si fiican ugu qabsanaysaa jilci hadalkaada
ee hadalkaada jilci maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa ee, ili ilin haddaa lagu fura waa in sooma haye
marka ilimo maaragtay inaad ka sharcay ahayd oo xagga maamada xaggeeda dad u furo naagta hadalkii dhahdo aad la qaataa ee, maanta waxaa waaye na- maamada waa waa ceyrina ma garan haddaba waxaa laga hadlaya sodohda iyo gabadha xalkeeda see- see lagu heli karaa axmedow adaa soo koobayo
iyo waxaa lagu heli karaa inay maaragtay ay gabadha iyo maamada inay inay miisas soo dhaweeye sidee laiskugu soo dhaweyn karaa
waxaanu kugu soo dhaweyn karaa naagtan inay maaragtay ay ay saddexda iyadoo iyadoo iyadoo shan iyo toban jirta loo keenay marka iyadana wiilka ay dhashay ma garan aada umaasad axmedow waa tahay axmed aada umaasanya dhegeystaha kale qadka telefoonka sina walaala soo dhow magacaaga salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu yeesu basal oo barka wanaagsan shukran walaal magacaaga qoyo wajaar ruqya soo dhowow maasha allah walaalka yarta waan dhowahay sax dal- idaacadda waxaa naga maqnay korontada nabadkusoo qaybgalin marka walaalkayow maasha allah horta dadka wixii sheegi lahay adaaba sheegaan aanba filaa dadka dardaaranka dhan adaaba dardaarmi maasha allah aad baan kuu bogaadinayaa shukran
midda labaysa waxaa waay horta waalidiinta inaad wanaag goorta waalidka soo bilowda ayaa aad u wanaagsan sax
oo macnaha waalidiinta ay dadka iska dhalinyarta wax fiican ay qasti sugtaan oo waxyaalaha wanaagsan gabadha marka ay reerka imaada wanaag loogu bilaabo wilig lala hadlo ay gabadha macarad bixisha maxaa ka maqansaan horta waxyaala badan lasii kus mhm
oo maamooyinka ama aabayaalka wanaagga ay horta sii horumariyaan
haye mida gabdhaha haddaa usoo noqdo mhm
gabadha horta da- hooyada xumeyna- hooyada wiilka iyo hooyada waa isku soo
mhm waa isku hal sharay isla yihiin sax
haddii aad hooyada xumeyneynin hooyada wiilka hooyada waa inaad macnaha si fiican u dhaqanto inaad calool dirac kuskudina wiilka iyada soo barbaarisa maasha allah mhm marka gabadha aad hooyada si fiican u dhaqantid oo wiilka waxyaalo yaroo halal guri ku dhaco kale hooyada ku dirin Mm.
marka maasha allah intaasaan ka qayb qaadanaysa aada u mahadsan tahay ruqya gabadhaas wajaar aga soo macay u mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu codkaada u- dhib eh, sar oo codkaada sare u qaata magaca sucaado farajan halkay ku sugan tahay soo dhowow sucaado hoos ba u hadlaysaa show soodahda dhibta adigana
waan dhowahay walaal hiqa si fiican codkaada sare u qaata soo dhowow
waan dhowahay hooyada kan wiilka dhashay kan adag ku dhashay isku mid waa magaari mhm
sidays hooyada ula dhaqanto unbaa isku mid wiilka dhashayna ula dhaqantaa haye
marka gabdhaha adduunkana ilaahana soo horneynayaan dhihile
haye
aninta iskama bixinayo oo wanaagsan ma dhahayo mhm
ilaahana soo horneynay laakiin Hadal- hooyada wiilkeeda show sucaado hadalkaada laga garan show hoos hoos inay u hadlayso sodohda aa dhibto
bacdan ilaahana wanaagsan aada u mahadsan tahay shukran waxay tahay gabadhaas way mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaara dhow gawar dhow dhegeysa ramadan isku macsalaamayn doonaa sidoo kale waxaan maqli doontaan barnaamijkii ee madasha iyo macalinka raadiya cabdishukri dhegeysaha laakiin qadka telefoonka ku jira soo dhowlaan magacaaga
waa m m idif nicdilaal m m drisle soo dhow saaxib baryan waan ku waayay halkee ka baxday drislow adiga waxya baan safar baa gaaray waan soo muuqday hadda waxaan kuu sheegayaa saaxib ii sheeg
een, sodoxda la dhibaayo ninkaa ka mas-uul horta haye mar marka ugu hore markaa naa- saa- gabadha aa- naadarta aad guursanayso mhm
shuruudada ugu hore lagu xiro waxaa waaye waalidkii waa inaad ka dambaysa ana waalidkii waan ka dambaynaya صح
marbata haddaad awa lectureka haddaad wa akhrinin مهم.
gabdhahana way way iska dhibalan yihiin wax kastay ku dhaqan karaan صح
marka ninka raggay ku xiran tahay islaantiisa siduu uga dhadhacsiiyaa suduxdiis la garay Eh, hooshi- eh, mdrisolo la garay sodohda eh, iyo wiilka laga- wiilka iyo gabadha la garay laakiin sodohda iyo gabadha maxaa la gudbanay iyagana
sododana waxaa fiican mar kastaba inay tixgelisaa wiilkiisa wiilkeeda gabarta uu keenay haye
wiilkan raawiisu dhaxooy macana gabadha anaa jecel haddii ku gubta anaa ii sheeg fadlan anaa tallaabo ka qaadi waxbana hallaan adiga ma garata laakiin drisl hadday eh, mdrisl hadday gabadhi dhahda ka waran hooyo sodohda ma imaan karto gurigayga ayadaa galmar ayadaa galmaraysa Wait, ayada fudud- ayada fudud miya ayadaa fudud hadda ana hooyada meelaan ka aadin ma jirtay mut sax inkaarna ma rabi oo Ay.
janna waxaan ku wili hooyada galmar ku galayaa aada iyo aad ayadaas ka galmarta maxaa la gabar hooyada ogolaanaysa waan heli karaa adduunku waa- aad buu u weyn yahay sax
markana waxay la tahay marka ugu horebo sidaad u tarbiyeysa bay ku xiran tahay islaantaada Ha.
jiilaanka iyo hooyada iyo waalidka iyo wax alaala wixii qaraabaha si ay uga dambeyn lahayd ay- iyadana looga dambeyn lahaa weerar ka shaqaysa markaas dhantaada guursanayso aada iyo aad taa haddaad ka shaqaynin waa dee adan baa dhibaato isku keentay iyo inkaar iyo rafaad iyo dhibaato aan ka bixin weliga sax
waad mahadsantiin adeero aada u mahadsan yahay eh, saaxiibkaasi eh, sida qurux badan uga qayb qaatay uga mahadcelinayaa waana mahadsan tahay xegaha qaleeqa telefoonka soo dhawo magacaaga
cabdi cabdullahi shaalle beela cabdi cabdulaahi halkay ku sugan tahay
beela dil halkay ka tirsan tahay
madela soo dhowow
wandhowlaabo haye ka qayb qaada barnaamijka
haddaan u gudubgalo horta gabdhahanaysa da'dan hadda joogaan le waa way dhib badan yihiin haye
marka ani hadda gabar ayaa la sheekaysaa oo magaceeda sheegaynin laakiin shuruud waxay ku xirtay hadday hooyadan noo tahay ay la dejinin oo hadda haddaan ani rab ha sax
markan Maxay- maxay rabtaa marka gabadha gabdha ya gabadha marka maxay rabtaa iyada
harta hooyalaan iyo in maaragtay du- meel cidlo lala dego haye
markan waa horta waa dhibaato aad u weyn teeda
star f m soo dhawo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
iyo subakada warka wanaagsan anish waay kaakuya madheera anish soo dhawow
waxaan dhewahay deeri horta gabdhaha isku mid maaha mid mid wana mid waxaa jirta wanaagsan oo sodohada aad ugu dambeysa ma garata sahi
mid waxaa jirta sodohada markay adoonka soo baxaa- soo baxaysa kaasaba ganana iyo hoos ganana ka bilaabaysa haye
hadda ka hor baa gabar baa saaxiibanaanay aa, wiil baa la sheekaysanaysa waxaa ku dhacda hooyadaa ma nooshahay Mhm,
markaas wuxuu ku dhahay hooyaday ma noolu yidhi mhm.
muddo kadib markay isguursadeen aday markay todoba markay arooska ka baxday hal isbuuc ka bacdi xaafaduu keenay wuxuu yidhi midaan hooyaday waaye Mhm,
kana aabihii waaye intana walaala meesha fadhidan anaa ila dhasheen mhm,
laasi maanta ayaa kuu dambaysa ma arkaysid mhm,
maalin maalmaha kadaan hal bil marka la joogo gabadha hooyadooda guriga imaada mhm.
asagoo shaqa kuma adiga- asagoo shaqada ku maqanay aday waxay ku dhahday hooyaday baa imaadee maxaa maxaa maxaa seen dhaha Mhm,
markaas wuxuu ku dhahay aniga hooyaday aniga hooyaday waad waad ii diidanaa xaafadda imaadee mhm,
xaafa aniga hooyadaa ma arki kar xaafadood uguma imaan karo weyra mhm.
adi sheekada sida loo wada ka heer waxaa gaartay in wiilka hooyadiis xaafadda la keeno oo gabadha hooyadeed xaafad ka tagta Mhm.
marka waxaa leeyahay wiila hooyo wiil hooyo laana waashaha sokor laheena wiilisha Mhm.
hooyooyinka loo jidirta baayooyinka hala wanaajiyaa leeyahay amish way mahadsantahay gabadhaas anish way mahadsantahay gabadhaas mandheera walaal soo dhawo magacaaga
hallo waa ku salaamayaa soo dhawow waa dhowahay waa dhibaan walaalo Mhm, magacaaga cabdi axmed xagadheer cabdi axmed soo dhawow waa khayr wala taana balfeki alxamdulilah tamaam
ni waa dhowahay ni horta mataqaanaa sodox iyo gabar la soo guursaday iyo wiilka soo guursaday intaba horta wanaag iyo xushmad baa laga rabaa ma garat saxa
haddaan xushmadda laga helina dee waxa waxa jiraya ma laha ma garat Mhm, gabadhu gabadhu haddaysan rabin wiil aan hooyo lahayn haddii aysan rabin iyadana hooyadeed cidina ma rabta ma garat mhm.
gabadhu waa inay ogaataa wiilka hooyadiis inay hooyada tahay ma garata wiilkuna waa inuu ogaadaa inay gabadha hooyadeed inay hooyadeed tahay laakiin hadda waayadan dambe laga bilaabo nineteen nineteen ninety six laga bilaabo gabdhuhu ma rabaan nin hooyo leh ma garata waayo waxay kuleeyihiin caqabada iyo dhibaatadu mataqaanaa waxaa wado oo nagu mataqaanaa keenaya ee sodohda keenayso wiilkeeda mataqaanaa mustaqbal iyo ayatinla lama yeelan karo inta sodohdu nooshahay ma garata haddee taasna waxaa weeye gabar aan sodoho lahayn ma fiicna oo berri ka maalin yaa agaasinaya yaa soo dhaweynaya yaa wax u qabanaya yaa mataqaan kuma xisaabtamaysa waxay ku xisaabtamaysaa on maanta un waxa jira un wiilku hadduu hooyo leeyahay waa la carabbayba ka tahayba صح
khayr baa ku rajeynaya insha allah aad baa mahadsantahay shukran jazaaka allah jazaa uu mahadsan yahay cabdi axmed dhankana dhaabiga soo wacay walaal dhegeysa ugu damba qadka telefoonkaasi inayaa xigaha star f m soo dhow walaal magacaaga halo halo star f m walaal magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوسف عم بيفهم وقتها شكرا مليش مال يستاهل soo dhow ambiyo
حتى ضد خلينا يونيفايت الشيفيل او خلص دكتور aad iyo aad
والله حلو حلا يا يا كفر بس عمالة كده خريج aye
مرتا والله مفع انه انا اتبهدل فاهمة جعلي هاي وده بين مرة واحد واحد عام معها قدها قلبي Mhm.
هذا الناس عليه ابو هويدي فداسة بالاساس وجعلانة واحد واحد جرى معها Ah,
marka waxaan dhihi lahay gabdhaha kasoo noqdeen dadka gabdhaha qaar waxay leeyihiin saddexda markaas aa- saddexday marka ay- ay hooyaday marka imaaday fasax igama qaadanayo laakiin markay hooyadiis imaada fasax ay iga qaateen ee gabdhaha xal ku beerayo aye
marka hooyada hooyada imaayaan aniga aan gabdhaha aan fasax ugu qaadana xal wallaahi waayaa banaayba marka aadkaan kuu salaam aad baa mahadsantahay gabadhaasi walaal soo dhow magacaaga halo waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu shukran waad mahadsan tahay cusmaan sheekh maxamed waa barnaamij fiicnaa masaakay dhaasha rabe aad iyo aad aad iyo aad haddaan magacaada sheegi rabay oo dhabateele wariyaw gabar haddaysan rabin waalidka adiga ah waalidka haddayna rabin aha
horta waxaa la yaab leh marka hore ninka markuu gabadha shukaansanay aha
ninka ka yeelaya gabar waalidka ma nool yahay ama qarinaya ama ma noolo leh mhm ama naag aan waalid rabin ninka guursanayo sax baa iga caqli yar anigu ninkaasaa la yaabana caqligiisa ninkaas garaadka yar
aad buu u garaadeer yahay midda kale naag ku tiri waalidka ma nool yahay ama aad qarisay mhm ninka naagtaa guursanhaya mhm
hadee waa mangaabkaas sax
ma dad dhul ka soo foocay baa jira ninkasta waalid hooyo abaa dhalay aad iyo aad
anigu waxaan dhihi lahaa ninka guursanaya kow markuu shukaansanaya naag nag kugu xirta waalidka ma nool yahay aha taas hadal dambe iyo sheeko dambe hala gelin sax
gabdhaha waxaan leeyahay waalidkiin adinka waa jeceshiin in la wanaajiyo mhm wiilasha ishukaansanhaya haddaysan waalidku aad jeclayn mhm adinkana waxaad dhalisaana khayr male midda kale waxaan dhihi lahaa dhalinyarada gabar kugu bilowday waalidka ma nool yahay ama ama arki karo mhm ha guursanin aan dhihi lahaa anigu cusmaanow intaas soo Sababtoo ah intaas waalidka- aha Cusmaan- marka waxaa weeye waalidka ku dhaloo kale weeye wiilka iyo gabadha iyo hooyada wiilku waa isku mid haddaad markaad adigu ku shukaansanaya gurigaad ku furaysa Mhm.
inaad guri waalid la tegaysa ku talagal cusmaanow sodohdana maxaa la gudban aydana
yaa sodohdana maxaa la gudban sodohda sodohda waxaa la siman gabadha loo keeno inay wanaajiso hadday dabeecad xunta dabeecaddeeda ku dhaqaalayso maxaa yeelay ayada gabadheeda wiil baa qaba moogta sax
inay wanaajisaa la rabaayo ay tiraa hooya waxay kaa qaldasaan weeye oy wanaag ugu tagto oy gabadha maxaa gurigeeda wanaajiso oo sidii gabadheeda la yeeli lahaa oo kale ay gabadhaan ayar aad iyo aad
marka hooyooyinka gabdhaha loo keenaya gabdhahooda kale si gabadheeda way rabtaa ninka inuu wanaajiyo oo reer fiican gasho Mhm.
gabadha loo keenaysa saa yeesho aad iyo aad aad iyo aad waa cusmaan sheekh maxamed uu mahadsan yahay dhegeystayaal halkaasi aan kusoo afmeeraya barnaamijka hogaanka arrimaha xaasaakan diraaj- diiradda ku saaran kaga hadlan arrimaha qoyska sodohda iyo beliba gabadha dhibaatada eh, mararka qaar kasoo dhex taagnaato mise kasoo dhexbaxdo guriga ama guryaha taasoo mararka qaar dhibaato keenta oo kala fogaansho iyo kala niceeb mararka qaar gabdhaha iyo sodohda ay isku qaadaan waxaana ku mahadsan yihiin asxaabta barnaamijka ka qayb qaadatay oona uga mahad celinaya sida quruxda badan fikirkooda artidooda uga dhiibteen ugu dambeeya dhegeystaye had cusmaan sheekh maxamed kaga sii horeysay ambiya raamu cabdi axmed dhadhaab iyo sidoo kale cabdi cabdulaahi dhanka mandheera iyo sidoo kale mdrisle dhadhaab sucaado idan dhankaas iyo- sucaado farjanno dhanka etoobiya ruqyo wajeer iyo sidoo kale axmed cali dhanka raamu isaaq cabdulaahi mombasa iyo muusa oo dhankaasi mandheera iga soo wacay aada u mahadsanyihin saaxiibadaasi quruxda badan fikirkooda aragtidooda dhammaan ka dhiibteen sida ay u qaada dhigeenna waan uga mahad celinaa saaxiib ayaal waa ku mahadsantihiin dhegeysta waxaa inoo ballan ah maalinta berrito hadduu ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal ee xaaladda dalka maalin jimcaha berrito inta ka hore waxaa inaga tegaya sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan gabdhahana ha noqdaan kuwa markaasi baariyaal ah kuwa markaasi samra kuwa dulqaadasho badan kuwa ixtiraam badan kuwa qadarin badan sidoo kalena gabdho markaasi reerarkooda sumcad iyo wanaag usoo jeediya waa inay noqdaan sodohdana waa inay gabadhooda ama gabdha waa inay markaasi ayadana kalkoolisaa ixtiraamtaa qadarisaa waxna la qabataa waxna tustaa waxna markaasi barataa sodohda waa inaa markaasi gabadha aada u dheganuglataa saaxiibna dhowna aad la noqotaa gabadha sodohda u tahay si wax aad u barto si kalena saaxiib waa inaa ula noqotaa dhammaantiin waa inaa garab isqabsataan si reerkaasi u noqdo reer buraaqaysan reer markaasi dhammaystiran reer markaasi gacmaha iswada haystaan qoys dhan dhegeystayaal yuusuf bakad wuxuu inii leeyahay sidaas nabadgelyo waynu ballanaa maalinta berito